أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى
بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu waxaanu wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka ah qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah ciidanka mujaahidiinta oo maanta weerarka miina u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka deegaanka husingow ee jubbada hoose faahfaahin ayaan idinkaga haynaa maxay yihiin danaha yahuudda ee ku gadaaman bariga qaaradda afrika waase kuwee dowladaha wakiilka ugu ah fulinta masaalixdooda ee ku sugan mandiqadan maxaase ka jira in shirkado yahuud ah ay ku soo badanayaan bariga afrika warbixin arrintaasi aan idinkaga diyaarinay ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna qodobada kale waxaa ka mid ah dagaal mar kale ka qarxay maanta duleedka magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag faahfaahin ayaan idinkaga haynaa xasan gurguurte oo abaabulaya duulaan hor leh oo ka dhan ah axmed madoobe maxaase ka jira in gobolka gado laga jarayo maamulka ridada ee jubbaland waxaa sidoo kale barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaan wilaayadii islaamiga hiiraan oo ku guulaysatay xalinta iyo heshiisiinta saddex beelood oo muddo sannado ah isku haystay kanaal biyood ku yaalla deegaan hoos yimaada magaalada beledweyne kulan ka dhacay hiiraan oo arrinkaa lagu soo afmeerayey kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan xubintii aan oga hadlayna xaaladda magaalada kaza iyo cudwaanka yahuuddana kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا waa hagaag aanu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno ciidanka mujaahidiinta ayaa maanta weerarka miina u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka deegaanka husingow ee jubbada hoose haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteenna hadalhaynta waxaana la diyaara walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen maleeshiyaad murtadiin liyu boolis ah oo dowladda xabashida etoobiya ay ku taageertay maamul goboleedka shaadaladirirka ah ee jubbaland maleeshiyaadkana waxay ku sugnaayeen xerada murtadiinta ee deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo balse markii ay ku kordheen weerarada ciidamada mujaahidiinta ayay murtadiinta liyu booliska bilaabeen inay xerada isaga cararaan oo ay lug ku galaan xadbeenaadka kenya ee soomaaliya kadibna ay halkaasi kasii aadaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya kamiinka ayaa si gaara kaga dhacay agagaarka deegaanka hosingow oo si dhuumaalaysi ah iyaga oo lugeynaya ay ku soo gaareen maleeshiyadaasi dhimashadu waa hal askari oo murtada waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu soo khaniimaysteen hal qori oo a k afartan iyo toddobo iyo booshkiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xasan gurgurte oo abaabulayo dagaal hor leh oo ka dhan ah axmed madoobe maalmo kadib markii ay xukuumadda muqdisho kusoo jabtay dagaalkii ka dhanka ahaa axmed madoobe ee ay kusoo qaaday deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa haddana wadaa abaabul kale oo ay ku wiiqayso maamulka fadhigiisu yahay kismaayo ilawareedyo ayaa sheegaya in xasan gurguurte uu kulamo aan loo kala kicin oo muqdisho kula yeeshay siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda gobolka gado wuxuuna kala hadlay sidii ay uga gacan siin lahaayeen dagaal cusub oo uu axmed madoobe uga furo gado saraakiil ay isku dhowaayeen xasan sheikh islamarkaana qeyb ka qaatay duulaankii fashilka kusoo idlaaday ee jubbada hoose ayaa la sheegay in garabkiisa ay ka baxeen ayna diideen in ay kala qeyb qaataan dagaal hor leh oo ka dhanaa hogaamiyaha jubbaland xukuumadda xamse cabdibare ayaa ka cagajiidaysa in ay hoggaanka u qabato isku dayga lagu doonayo in ciidamo lagu geeyo gedo si maamulka axmed madoobe looga gooyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi oo maamulada ka jira ay hadda daacad u yihiin jubbaland wararka ayaa intaasi ku daraya in xasan gurgurte uu qorsheynayo sidii uu lacago kumanaan kun oo dollar ah u siin lahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii raaskambooni wuxuuna doonayaa in isla ciidamadii soo jabay uu gedo ku daabulo si uu weji kale ugu yeelo loolanka kala dhexeeya axmed madoobe falanqeeyaasha ayaa aaminsan in tallaabada uu xasan gurgurte qaadayo aysan wax cusub ku soo kordhin doonin khilaafka kala dhexeeya jubbaland maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sannaddii labada kun sagaaliyo toban sidan oo kale sameeyey oo axmed madoobe ka jaray gedo balse waxba kama faa'iidin haddii xamse iyo xasan oo midaysan ay ciidamadoodu qabsan lahaayeen afmadow iyo dhoobley ayaa la rumaysan yahay in nidaamka axmed madoobe uu ligligan lahaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dagaal mar kale ka qarxay duleedka ceerigaabo ee gobolka sanaag duleedyada magaalada ceerigaabo ee xarunta u ah gobolka sanaag waxaa gelinkii dambe ee maanta dib uga qarxay dagaal culus oo u dhexeeyey laba maleeshiya oo maalmahan ku dagaalamayay gudaha magaaladaasi ilawareedyo ayaa sheegaya in dagaaladu ka soo bilowdeen ilaa saddex aag oo ka baxsan magaalada ceerigaabo halkaas oo ay isku fara saareen maleeshiyo kala taabacsan maamulada isku magacaabay somalilan iyo s c khaatumo goobjoogayaal ayaa soo sheegaya in mid ka mid ah dagaaladu ay ka dhaceen deegaan lagu magacaabo dhuur madare oo ku yaal duleedka ceerigaabo khasaare labada dhinac soo kala gaaray ayaa lasoo wariyey dhinacyadu waxay kala sheegteen guulo inkastoo aysan jirin xog rasmi ah oo xaqiijinaysa inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha kala gaaray balse ilo kala duwan ayaa sheegay in dagaaladu ahaayeen kuwo culus oo la isku adeegsanayay hubka culus iyo midka fudud dagaaladan gelinkii dambe ee maanta ka dhacay duleedka ceerigaabo ayaa kusoo beegmaya xilli maalmo ka hor ay magaaladaasi ku dagaalameen laba maleeshiyo oo kala taabacsan maamulada fadhiyadoodu yihiin hargeysa iyo laascaanood waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa gaadiid maalintii labaad oo xiriir ah ku xayiran isbaarooyin ku yaal duleedka muqdisho waxaa weli duleedka magaalada muqdisho ku xayiran gaadiid isugu jira xamuul iyo rakaab kadib markii ay ka gudbi waayeen isbaarooyin ay askartu dhigteen maalintii afraad oo xiriir ah ayaa waxaa deegaanka galgalato ee dhacduleedka muqdisho ku xayiran gaadiid isugu jira xamuul iyo rakaab oo ka soo baxay magaalada kuna sii jeeday gobolada dalka muuqaallo laga soo duubay goobta ay dadkan ku xayiran yihiin ayaa muujinayay gaadiid badan oo ku xaniban waddooyinka waxaana dadka xayiran ay sheegayaan in isbaarada uu qayb ka yahay macalin mahdi oo ah taliyaha booliska xukuumadda muqdisho ee gobolka banaadir waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaha wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose waa tahay maahir maxay ahayd hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd hadal uu jeediyey maanta murtad xasan gurgurte oo ahaa madaxa koox hiridada soomaaliya khudbadda xasan gurgurte oo ahayd mid dheer islamarkaana uu ka jeediyey mid ka mid ah dhulalkii uu boobay ayaa waxaa baraha bulshada ku faafay qayb ka mid ah khudbadda uu jeediyey taasi oo ahayd mid uu ku jeesjeesayey dadka shacabka ah gaar ahaan dadka danta yar ee uu guryaha ka barakiciyey murtad xasan gurguurte oo ku jeesjeesayey dadka shacabka ah ee weliba danta yar ee uu guryahooda ka barakiciyey banaaniyaalna uu ka dhigay ayaa waxa uu yidhi aniga inaan guri cariish deganaado iyo guri jingada inaan dhisto iyo guri saddex dabaqa afar dabaqa inaan dhisto anay ii gaartaa anay ii gaartahay wax ka qoseeyo hooyada soomaaliyeed ee cunugeedii inay iskool u dirsata rabtahay ma jirto iskool lacag la-aanay u baahan tahay uma baahna in hooyadaasi maxaanku raha daara dhaadheer dowladdu waa kuu dhisaynaa inay dhahdo aanay dhisi karin wuxuu murtadkan hadalkan ka jeediyey ismaaciil xaflad ka dhacaysay xaafadda kalluunka oo dhowaan kooxda hiridada soomaaliya ay si xooga uga barakicisay qoysas danyar ah oo halkaasi ku dhaqnaa dhulkan ayuu xasan gurgurte iyo madaxda kale ee murtadiintu iibsadeen الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa maxay yihiin danaha yuhuudda ee ku gadaaman bariga qaaradda afrika waase kuwee dowladaha wakiilka ugu ah fulinta masaalixdooda ee ku sugan mandiqadan maxaase ka jira in shirkada yuhuud ah ay ku soo badanayaan bariga afrika warbixin arrintaasi ku aadan waxaa inoo diyaariyey walaalkeen ilyaas cabdulaahi oo halkan ka soo jeedinaya iyadoo ay qayb ka tahay iskudayada lagu doonaya in bariga afrika looga tirtira islaamka iyo ehelkiisa ayuu maamulka gumaystaha yuhuudda gumadihiisa soo dhigay buqcadan istaraatiijiga ah si uu uga hirgeliyo ahdaaftiisa iyo damacyadiisa dhagaraysan ee ah in gaalada nasaarada uu u gacmo qabto muslimiinta geeska afrika tan iyo markii dhidabada ay u taageen dowladaha reer galbeedka maamulkan gumaystaha ah laguna beeray qalbiga dhulka caalamul islaami oo ah filistiinta barakaysan kuma ekaan inuu ku tuntay muqadasaadka muslimiinta kuwooda ugu muhiimsan ee waxa uu isku fidiya taaka kasta oo ka mid ah dhulka islaamka isagoo daaha gadaashiisa ka maamulaya dabinno iyo sharqoollo lagu xagaldaacinayo ummadda muslimka ah wixii ka dambeeyey dagaaladii carabta iyo yuhuudda ayuu maamulka gumaystaha yuhuudda qaaday tallaabo uu taageero siyaasadeed oo xooggan uga yeelanaya qaaradda afrika wuxuuna si gaar ah u doortay kuwa dhaca bariga qaaradda maadaama mandiqadan ay ku xidhan yihiin danaha yuhuudda ee gobolka oo idil sidoo kalena ay tahay goob ay isku hardinayaan xaqa iyo baadilka mid ka mid ah masaalixda yuhuudda ee bariga afrika ay ka doonayso waa quwad ciidan oo iyada garab u ah wuxuuna maamulkan dadaal dheer ku bixiyey sidii dowladaha nasaarada ee dhaca geeska qaaradda afrika uu u dhisi lahaa awood ahaan si ay madaxa uga istaagaan malaayiinta muslimiinta ah ee degta gobolka dowladaha itoobiya kenya iyo yuganda ayaa ah kuwa sida joogtada ah ugu taagan kaalmada militari ee yuhuudda waxaana sannad kasta loo tababaraa kumanaan ciidan oo ka tirsan jawaanibta kala duwan sida ilaalada madaxtooyada booliska iyo milatariga waxaa xusid mudan in khubaro kala duwan iyo tababarayaal yuhuud ah ay si joogto ah tababar u siiyaan ciidamada cirka ee dowladaha saliibiyiinta kenya iyo yuganda iyagoo sidoo kale ka taageera arrimo ay ka mid yihiin isgaarsiinta ciidan iyo howlgallada dhinaca badda ah dhinaca sirdoonka wuxuu muusaadka yuhuudda faragelin ku hayaa bariga afrika tan iyo sannaddii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii kolkaas oo ay ciidamada gaarka ah ee maamulka yuhuudda howlgal qorshaysan ka fuliyeen dalka yuganda oo ay ka furanayeen diyaarad ay afduubteen kooxo filistiiniyiin ah oo doonayay in dadka yuhuudda ah ay ku beddeshaan maxaabiis filistiiniyiin ah oo ku xirnaa xabsiyada yuhuudda kadib weeraradii safaaradaha maraykanka ee nairobi iyo daarusalaam ayuu sirdoonka yuhuudda sii xoojiya howlgalladiisa bariga afrika isagoona ku andacoonaya wakhti xaadirkaas waxa uu ugu yeeray la dagaalanka argagixisada magaalada nairobi ayaana noqotay xarunta muusaadka ee afrika sannadkii laba kun saddex iyo toban markii uu dhacay weerarkii westigeed mool ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulisay magaalada nairobi ee dalka kenya ayuu si muuqda u soo baxay doorka yuhuudda ay ku leedahay dagaalka shahaadala dirarnimo ee ka socda bariga qaaradda afrika intii uu socday weerarkaas waxaa gudaha kenya la soo geliyey ciidamo gaar ah oo ka socda dhanka maamulka isugu yeera israa'il oo ka qayb qaadanaya sidii loo soo afjari lahaa weerarka iyo sidii gaalada ku jirtay moolka looga soo badbaadin lahaa dhinaca dhaqaalaha yuhuuddu waxay gobolka ku leedahay shirkado waaweyn oo ganacsi kuwaas oo lacaga balaayiin dollar ah ku shaqeeya iyagoona shirikaadkaas ka howlgala dalalka kenya yuganda iyo etoobiya shirkadda ganacsi ee solal boneh ayaa ka mid ah shirkadaha yuhuudda ee sida firfircoon kaga howlgala bariga qaaraddan afrika shirkaddan ayaa qaabilsan arrimaha dhismaha sida garoomada diyaaradaha dekadaha iyo guryaha dowladeed waxaa sidoo kale ka mid ah arrimaha ay qaabilsan tahay dhisidda waddooyinka iyo wixii la mid ah shirkadda agrid i b oo iyadana qaabilsan arrimaha beeraha ayaa ka mid ah kuwa waaweyn ee yuhuudda uga howlgala bariga qaaraddan kambaniyada motorol iyo carmel oo iyagana ka shaqeeya arrimaha elektroniga biyaha iyo kiimikada waa kuwa iyagana yuhuudda ay leeyihiin oo ka howlgala saddexdii waddan ee aan soo xusnay dhinaca kale mandiqada geeska afrika oo ay colaaduhu ku badan yihiin waxay shirkadaha hubka soo saara ee yuhuudda ay u noqotay halka ugu badan ee ay ka macaashaan hubka ay soo saareen shirkadahan ayaa si aad ah loogu adeegsaday dagaaladii dhex maraya eritreya iyo yeman ee jasiiradda xaniish iyo colaadihii waqooyiga iyo koonfurta suudaan ee tan iyo lixdameeyadii marka laga soo tago danaha yuhuudda ee bariga qaaraddan dhinaca kale waxa uu maamulkan hogaamiyaa ololo ka dhan ah muslimiinta bariga afrika iyo waqooyiga qaaradda isagoona qaaday iskudayo uu biyaha kaga jaranaya muslimiinta soomaaliya masar iyo suudaan xilligii ay jirtay dowladdii shuuciyadda ahayd ee maxamed siyaad barre waxay shirkada ay leeyihiin maamulka gumaystaha yuhuudda soo hindiseen mashruuc biyaha webiga looga jaranayo beeraleyda soomaaliyeed iyadoona webiga la leexinaya islamarkaana mashruuc waraabineed looga samaynayo beeraleyda itoobiyaanka ah balse qorshahaas ayaa allaah fadligii noqday mid fashil ku soo idlaaday maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale kaalin weyn ka qaatay mashruuca biyo-xireenka alnahda oo ay dowladda xabashida itoobiya ka dhistay halka uu ka soo askumo webiga niil maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana ka mid ahaa dadkii maalgelinaya mashruucan oo ay ku baxday balaayiin dollarka maraykanka ah mid ka mid ah ahdaafta ugu waaweyn ee biyo-xireenkan loo dhisay waxaa ka mid ah in biyaha looga jaro muslimiinta suudaan iyo masar inkastoo hadda uu mashruucaas soo gebagaboobay haddana dowladda xabashida itoobiya waxay awood u yeelatay inay xakamayso biyaha webiga ee gaaraya dalalka masar iyo suudaan markii ay doontana ay jarato mar uu benyamin netanyahu socdaal ku maraya gobolka sannaddii laba kun lix iyo toban ayuu booqday itoobiya isagoona ku dhiirigeliyey inay sii wadaan dhismaha biyo-xireenka alnahda maamulkiisuna uu wax walba la garab taagan yahay marka laga hadlayo soomaaliya iyo masaalixda ay yuhuudda ka doonaysa dalkan waa mid sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dowladaha reer galbeedku dalkan ka dhisteen nidaamka hadda ka jira xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer ah tegey magaalada talaabiib ee caasimadda yuhuudda isagoona kulamo kala duwan la qaatay madaxda sahaayinada waxaa mar kale soo baxay warar sheegaya in sannaddii laba kun labaiyo labaatan markii dib loo doortay murtad xasan sheekh maxamuud uu tegey deegaanada ay yuhuudda xoogga ku haystaan ee ay xasuuqyada ba'ani hadda ka socdaan sidoo kale maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa wada qorsho uu saldhig militari kaga dhisanaya soomaaliya iyadoona qorshahaas ay wakiil uga tahay dowladda imaaraadka carabta mid ka mid ah ahdaafta ay xoogga saareen mujaahidiinta bariga afrika waa maraykanka maadaama uu yahay midka gadaal ka taagan maamulka gumaystaha yuhuudda jiritaankiisa talaabiibna ay ku xidhan tahay washington shabaabulmujaahidiin oo raacaya tawjiihaadka hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa howlgallo ku beegsatay ahdaafta maraykanka iyo yuhuudda ee bariga afrika sannaddii laba kun saddex iyo toban ayayna geesiyaal ka tirsan guutada saalix nabhaan howlgal inqimaasi ah ku qaadeen dhismaha westigeed mool oo ah mid ay leeyihiin yuhuudda kuna yaalla bartamaha magaalada caasimadda ah ee nairobi weerarkaas oo qaatay muddo lix maalmood oo xiriir ah waxaa lagu dilay muwaadiniin yuhuud iyo reer galbeed isugu jirta mar kale sannaddii laba kun sagaal iyo toban waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaaday hoteel ku yaalla xaafadda westland ee magaalada nairobi waxaana halkaas mar kale dhegta dhiigga loogu daray muwaadiniin reer galbeed ah howlgalladii loogu magacdaray alqudus lantuhawad ayaa iyaguna kaalin weyn ka qaatay beegsiga masaalixda yuhuudda mujaahidiinta bariga afrika oo ka jawaabaya kutumashada muqadasaadka muslimiinta oo ugu horeeya masjidka barakaysan ee al aqsa ayaa weeraray saldhigyada ciidamada maraykanka ay ku kala leeyihiin beledoogle iyo maandabey الله أكبر الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان القرآن ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa qodobo kale ayaa inoo soo socda balse markaani waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda waxaana la diyaara walaalkeenu suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay ismaaciil maamulka gumeystaha yuhuudda maalinkii afar boqol soddon iyo siddeedaad ayaa waxa uu sii wadaa xasuuqyada uu ka geysanayo magaalada khaza si la mid ah maalmihii horena waxaa la diiwaan geliyey duqaymo kala duwan ismaaciilow waxaa la soo werinayaa in diyaaradaha nuuca aan duuliyaha lahayn ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa guri ku yaala xaafadda sheekh ridwaan ee galbeedka magaalada khaza dhacda sidoo kale ciidanka gumeystaha yuhuudda waxay maanta dab qabadsiiyeen guryo ku yaala mandiqada al-khulafaa ee dhacda bartamaha mukhayamka jabaaliya duqaymo kala duwan ayaa ismaaciilo waxaa laga soo wariyey xaafado badan oo ka tirsan waqooyiga magaalada khaza iyo sidoo kale koonfurteeda waaxda caafimaadka qidaaca waxay sheegteen afar labaatankii saacee lasoo dhaafay tirada shuhadadu ay gaarayaan soddon iyo kow ruux kuwaas oo la gaarsiiyey cisbitaalada halka dhaawacyadu ay yihiin toddobaatan iyo sagaal kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo shan kun iyo konton iyo sagaal halka dhaawacyadu ay yihiin boqol toddoba kun afartan iyo kow kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan egno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgallada muqaawamada waxaa lagu beegsaday guri ay ku sugnaayeen sahaynada oo ku yaala mukhayamka jabaaliya ilaa kow iyo toban askari oo sahayno ah ayaa gurigaasi lagu qarxiyey allah fadligiina dhimashadii dhaawac iyo dhammaantood ku noqdeen sida muqaawamadu ay ka dhawaajiyeen sidoo kale xoogaga xayskacabinta filistiin waxay allah fadligii saacadihii lasoo dhaafay ay ku guulaysteen inay dilaan saddex askari oo sahayno ah waxaana intaas sii dheer in baktigooda goobta ay ka daabuleen diyaarada helikobtar ah howlgalladii saacadihii lasoo dhaafay dhacay ay muqaawamadu fuliyeen ismaaciilo waxaa sidoo kale ka mid ah weerar qarax ah oo lagu beegsaday mid ka mid ah gaadiidka ciidanka daabula kaasoo ka dhacay bartamaha isla mukhayamka jabaaliya dabcan howlgallada kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay aad ayay u sii xoogaysanayeen oo muqaawamada ayaa dib u bilaabay howlgalladoodii ku dhufoo ka dhaqaaqda ahaa oo ciidanka yuhuudda khasaare xooggan lagu gaarsiiyey mowqica walla oo uu leeyahay maamulka gumeystaha yuhuudda warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in xoogaga muqaawamada filistiin ay ku guulaysteen in sufuuftooda ay ku soo biiriyaan kumanaan dagaalyahano ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka dabcan shacabka reer khaza muddo ka badan afar boqoloo maalin waxa ay wajahayaan xasuuq aan loo meeldayin dhallinyarada muslimiinta ee ku dhaqan qidaaca ayaana xil iska saaray sidii ay ula dagaalami lahaayeen cadowga duulaanka ku ah iyagoo buuxiyey safuufta kooxaha muqaawamada filistiin cadowguna sidaa uu qirayo iyadoo sidaa ay tahay dhanka kale maamulka yuhuudda waxaa ku socda fuuqbax dhaqaale iyo mid militari taliyaha ciidanka gumeystaha yuhuudda oo hadlayey waxa uu sheegay in ay sii kordhinayaan askartooda kaydka ah waxa uuna cabsi ka muujiyey in dagaalada oo sii dabadheeraada ciidankooda uu dhiigba xor leh oo u horseedi doono ilaa shan katiibo oo cusub ayaa lagu soo kordhinayaa ciidanka keedka ee yuhuudda dabcan taasoo ka dhigan in askarta yuhuudda muddada sannadka ka badan ay duulaanka ku joogaan qidaaca ay aad ugu dhiigbaxeen dhanka kale bayaan maanta ka soo baxay ismaaciilow xoogaga muqaawamada filistiin waxaa looga hadlay cudwaanka ka socda qidaaca waxa ay sheegeen in dadka shuhadada ah ee dariiqyada daadsan ee hilbahooda cunayaan eeyaha ciidanka gumeystaha yuhuudda waxaaba intaas sii dheer in mararka qaar dadka oo nool askarta sahaynada ah ay ku diraan eeyahooda sidaana qofka uu ku dhinto kadibna hilbahooda ay goobta ku cunaan muqaawamaduna waxa ay sheegeen inta ay ka tarjumayso bahalnimada sahaynada dhanka kale waqooyiga magaalada khaza waxaa weli saaran go'doon yuhuudda ayaana doonaya inay halkaasi ka hirgeliyaan qorshe ay ugu magacdareen khuddatul jenaraalaad qorshahaas waxay hiigsanaysaa in dhammaan la go'doomiyo waqooyiga magaalada khaza sidoo kalena laga dhigo mandiqad cazil ah yuhuudda ayaana sheeganaya inay ku qasbi doonaan kooxaha muqaawamada inay isu soo dhiibaan dhammaan dadka shacabka ah ayaa la gaajiysiiyey wax biyo ah ma haystaan wax cunto ah ma haystaan sidaa darteed kumanaan dad ah waxay ku qasbanaadeen inay halkaas isaga guuraan waxaa la sheegay in dhammaan dadka shacabka ah la doonayo in sidaa looga raro waqooyiga magaalada khaza maadaama halkaas ay ka agdhow yihiin mustawdinaadka ay degan yihiin dadka sahaynada ah xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي waa hagaag barnaamijkeenna ayaannu ku guda jirnaa wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta iyo heshiisiinta saddex beelood oo muddo sannado ah isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoos yimaada magaalada beledweyne kulan ka dhacay wilaayada hiiraan ayaa jufooyin ka kala tirsan beelaha xawaadle baadicadde iyo beesha saddex cumurow ayaa lagu soo afmeeray khilaaf beelahaasi u dhexeeyey oo kanaal biyood ku saabsanaa munaasabad heshiiskani lagu soo bandhigayey ayaa ugu horrayntii waxaa laga akhriyey bayaan wadajir ah oo saddexda beelood ay soo saareen bismillaah ujeeddo heshiis laga gaaray khilaaf soo dhex galay beelo walaalo ah kuwaas oo deggan nawaaxiga degmada beledweyne ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan beelahaas oo kala ah jifooyinka kala tirsan qabaa'iladan oo kala ah baadacaddo saddex cumarow iyo xawaadle khilaafkaas wuxuu ka bilowday kanaal biyood ku yaal inta u dhaxayso tuulada samataro iyo tuulada luuqdurwaa ee hoostaaga degmada beledweyne kaas ou ka dhashay khilaaf adag dheliyeyna in lagu intifaaci waaye xayirmo kanaalkaas muddo sannado ah intaas ka dib wilaayada gobolka waxay u magacowday guddi heer degmo ah iyadoo wilaayada wilaayada gobolkana ay mushaarikaynayso shirweynaha u dhexeeya saddexda beelood iyo maamulka islaamiga ah degmada beledweyne muddo saddex maalin ah berber socdayna dooro sharci ah waxay soo saareen sidan soo socota lamber kow kanaalka markii hore wuxuu ahay mid caam ah waxaana loo qoday dan guud haddana waxaa loo celiyey caamnimadiisii lamber labo kanaalka maanta wixii ka dambeeyo in uusan sheegan karin qof shakhsi ah lamber saddex walaalka kanaalka gatay waa in loo celiyaa lacagtii uu ku gatay in ay u celiyaan saddexda beelood maadle maamiye tuurow lamber afar kanaalka dhinaca koonfur toban mitir dhinaca waqooyi toban mitir labaatankaas mitir in uu ka mid yahay kanaalka ciddii beer u ahaydna ay ka guurayso maanta wixii ka dambeeyo lambarshal kanaalka in loo sameeyey guddi isku dhaf ah guddoomiye loo doortay fiiro gaar ah qofkii jebiya heshiiskan waxaa lagu qaadi doonaa insha allah tillaabo waafaqsan shareecada islaamka wabilaahi towfiiq intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka saddexda beelood ee goobta joogay ee heshiiskani kala saxiixday bismillaah alxamdulilah uma salatu wasalamu calaa rasuulilah wabacd anigoo ah axmed maxamed xasan wadoonka beesha maamiyo waxaan caddaynaynaa insha allah annagoo ah saddex beelood ee isugu nimid walaayada booca waxaan heshiis ka gaaranay shaqaaqooyin soo socday muddo dheer ku saabsanaa kanaal biyood oo ku yaalo roble yabar kanaalkaasi oo muddo shaqaaqadiisa soo socotay ayaa loo fadhiistay saddex maalmood ah iyadoo macaduruusna ay socotay oo mataqaana alxamdulilah waxbarasho iyo tawciyana ay ka socotay shaqaaqadaasna in lasoo afjaro oo masaalaxa looga qaato loo iskugu yimid kanaalkii shalay caam uu ahaa kadibna shaksiyaa mataqaanaa yeeshay intaas kadib shaksigii arrintiisi meeshii way ka baxda waxaa loo celiyey caamnimadiisii intaas ayaa lagu heshiiyey saddexda beeloodna inay uun noloshoodii meeshaasi ay ka wada raadsadaano si nabad ah guddi ugu dhistaano oo ay u maamushaano si mataqaana walaalnimadii uquwada ay u hagaagto ayaa lagu heshiiyey walaayaduna insha allah intaas ayayna la mushaarakaysi waana mahadsantihiin adaa billahi towfiiq wasalaamu calaykum raxmatullahi tacala barakatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah mahad iskale maanta waxaa iskugu joognaa degmadii beledweyne walaayada islaamka kanaalkii buu waxaa iskugu nimiday roble yabir oo intii muddaaba rafaad ka jiray maanta waxay leeyahay maadiisa in lagu heshiiyey saddexdii beelood anoo matalayo cabdi cumar gacaney kana socda beesha xawaadla ka dhashay khaasatan tuurow kanaalkaas ayaa saddexdii beelood walaalaha maamiye walaalaha maadley annaga ayaa ninkii beeckuyo ninka kaleba naga dhexeeyey intii muddaa xoogaa waxaa naga gashay shaqaaqo shaqaaqadii maanta inoo dhammaatay waa ku heshiina inuu kanaal saddexdaas beelood iyo wixii islaama u yimaada ka dhexeeyo wabilaahi towfiiq bismi illaahi raxmaan raxiim ilaaha ku mahadsan ilaahay nuskaa soo waafajiyey alxamdu shukri mahadoole degmada beledweyne magaceeda waa ibraahim duuraw waxaan kuwan kulley codkeydaan kulley aan ku dhiibaa shaqaaqada ka dhacday kanaalkaas rooble yeber saddex beelood ayna isku qabteen beel ay tahay beesha maamiye baadacaddo beesha kale ay tahay xawaadle ama tuurow loo yaqaano beesha kale ay tahay maadle saddexdaas beelood shaqaaqadaas ay ka dhexaysay kana tirsan degmada beledweyne duleedka samataro iyo luuqdhurway u dhexeeyo markii intaas shaqaaqadaas ay ka dhacday muddo badan asdhibkeeda soo socday haddaas ilaahayna waafajiyey annaga iyo walaayadaynii sharaftale waxaan kulley saddex maalmood aan u fadhinay alxamdu shukri mahadoona masaalaxadeedii wuxuuna ilaahayna waafajiyey maalinkii horena dhulka dhul maadle ou ahaay maadle caanaas u bixiyey tolkaas ku wada noolaay dibideed dhaqankii iyo siyaad bara markuu burburayna haddana un shakhsiyaad aad xoogaa ay sheeg sheegteen shakhsiyaadkii nin ka mid ana aad xoogaa beec ku sheegay beecii laisku qabtay haddana daan iskugu imaanay saddexdii beelood macalka walaayo aan isku afgaranay ayna ku dhammaatay si nabadgelyo ah ay ku dhammaatay si walaalnimo ah ay ku dhammaatay caanimadii shalay tolkaas u niyeystana loo celiyey saddexdii beeloodna intaasay gaartay walaayadaynina aynuu dhex joogto iskuna waafaqna bismi illah alxamdulilaah wabacdu magacayga waxaa la yidhaahdaa macali ibraahim maxamed cumar waxaan ka mid ahay odayaal saddex maalmooday degmada beledweyne una timid khilaaf ka dhex dhacay beelo walaala ahoo saddex ah sidaa awgeed khilaafkaas wuxuu ahaay kanaal beereed markii hore ahaay kanaal bulshaa dhexdaana ka noqday kanaal shaksiyeed beelihii haddii is wareysadeen go-aan iyo heshiis waxay ku gaareenay kanaalkii in loo celiyo sidii markii hore uu ahaa waana lagu heshiiyey waa laisku afgartay anigu waxaan ka socdaa beesha saddex cumarow gaar ahaan qabiilada maadle anigoo ah maxamed warsame cabdulle kuna magac dheer jalow waxaan caddaynay waxgara ka mid ah waxgaradka tuurow waxaan caddaynayaa khilaaf ka dhacay kanaalka rooble yebir muddo ou maxaan ku rahaa oo layska daba jiitamayey haddana lagu heshiiyey oo loo markii horena caam ahaay haddana caamkiisii hore lagu celiyey taas ayaan maxaan ku rahaa meeshaan saddex maalmood aan joognay kanaalkiina waa la dhameeyey xaalkiisa maxaan ku rahaa walaada islaamkana aad dhammaysay isku soo dejiday dadkaas kor allah ka dhigo anigoo ah beesha maamiyo waxaan mataqaanaa meeshaan saddex maalmood door aan ugu jirnay kanaal ku yaallo degmada beledweyne waxaan ku heshiinay inaan leila khilaafkii mataqaanaa uu dhammaaday waana hadda soo aa lagu guulaystay waa dhammaatay bismillaahi raxmaani raxiim khilaaf soo dhex galay annagoo ah saddex beelood qolada beesha maamiye beesha saddex cumarow beesha tuurow annagoo saddexdaas beelood ee waxaan isku qabannay kanaal ku yaala duleedka samataro luuqdhurwaay iyo samataro dhexdooda ee la yidhaaho rooble yebar kanaalkii asiga ahaay howshiisii saddex maalmood ayaan u fadhinnay saddexdii maalmood haddaan u fadhinnina waan ku daawownay waxaana loo celiyey kanaalka mugga horeba caamow ahaay waqafow ahaay caamnimadiisii ayaa loo celiyey waa lagu daawoobay intaas ayaana ku soo gabagabaynay walaayada islaamka way ku mahadsan tahay ilaahayaa ku mahadsan walaayada ayaa ku mahadsan waxay uga mahadsan tahay haddayna iyada ahayn wax xaas wax ka weyn ayaa ka dhici lahaay ilaahay ma aragtay ajar iyo xasanaad nimankii saas na yeelay oo saas noo noogu tabliiqiyey oo haddii ilaah ku riyo saddexdaas maalmoodna waxna baraayo waxna fahansii oo walaalnimada na fahansii ayaga waa ku mahadsan yihiin ajar iyo xasanaadna allah ka siiyo bismillaahi raxmaani raxiim wixii dembi alla dhaafo wixii sana allahna soo xijiyo wixii xun allah naga xijaabo berga kulan wacan oo beesha tuuroob iyo maadle iyo maamiye ah oo kanaalka laysku haysto rooble yeber oo awal keli caamo ahaay oo masjid ahaay oo haddaana caamkiisa u noqdo waa taageersanahay heshiiska ka dhacay waa kaa kulan ka dhacay degmada booco ee loo fadhiyey kanaal warkiis saddex beelood oo i fadhitay saddexdaas beelood oo kale ah maamiye iyo reemaadle iyo tuuruuq kanaalkaas oo laysku haystay wax badan haddana ilaahay fadligiisa uu soo gabagaboobay kusoo gabagaboobay afgarad walaayada islaamka ay wadeen ka eheday waa dhammaaday muntafaqaanan ku nahay waana ku heshiina wasalaamu calaykum anigoo ah xuseen maxamed axmed beeska tuurow waxaan ku heshiinay maadle iyo tuurow iyo baadacadda in kanaal la isku haystay in lagu soo gu- eh, gu- eh, lagu guulaystay oo soo gabagabo maanta waxgaradka oo dhan ay isku afgarteen asalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah waxgaradka tuurow sibriye reega cali waxaan saddex beelood oo macnaha midna ay tahay maamiye beesha kale maadla tahay beesha kale tuurow tahay kanaal toban sano laysku haastay arrinteedaan u nimid meesha haddana ilaahidkiis mataqaanaa waa lagu heshiiyey inuu matoor inuu kanaalkii uu ilaahidka caam oo ahay markii hore caamkiina u noqday markii hore xoogaa qallaasaa ka dhacday haddana caamkii u noqday waana isku waafaqsannahay waana ilaahdi ku heshiinay wasalaamu calaykum waraxmat sheekhdoon xuseen axmed oo beesha tuurow ka dhashay ee, saddex beelood oo tuurow maamiye eermaadle isugu yimideen kanaal degmooyinka ka mida deegaanka booco oo xisaabsan beledweyne doonkaas waa ayeedsanahay in lagu heshiiyey wabilah towfiiq bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah nabadoon nuur jiikley nuur xasan barrow waxaan saddex maalmood aan meeshaan joognay oon ku gorfeyneynay kanaalkii roobley yabar isaga oo laga dhigay caam lagu soo ay walaayada ay goobjoog u ahayd kuna soo dhammaysay inuu caam noqdo asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم نيو أو عبد الله محمود عمر حاج عبد الله محمود عمر كان لك الربلي يبر من هاي أهم يهر لما بي عرجيف كوهين ولايد أن لغو أنكول الناي أوشو حالو دميي إن عام لغد إغي وحد عجيفات قد حيسو انت نقوب جوغو أهين وإنتاس بسم الله الرحمن الرحيم tirnaalka rooblaya bar oo ma saddex habeen iyo laba- laba maalmood aan u joognay booco degmada waxaan kusoo gabagabeynay in f- laga dhiga caam keligaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa barre muumin cabdulle maalmahan labadan habeen waxaan joognay degmada booca saddexdan maalmood Eh, haddii ilaah yidhaahdo waxaan mataqaanaa meeshaan go-aan waan ku qaadanay walaayadii annaga waan ku qaadanay kanaalka rooble yebar in caam laga dhigay intaas ayaan ayidsanahay waana isku afgaran wabilaato bismillaahi raxmaan raxiim anagoo ah beesha reer maamiyo ee u jooga labadan beri degmada booco ee kanaalka roobliibar waxaa annaga iyo walaayada isku afgaranay ee meel la dhigay in eh, muxuu ahay kanaalkaas aswaqaf yahay oo islaamka ninkii islaamka uu wax ku cabaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu cali faarax macalin aadan waxaan diyaar u ahay inta soddon iyo dhowrka nin ay qaadatay inaan la qaatay kanaalkaas muddada toban iyo shanta sane aan gacanta ku hay inuu ku laabtay gacan dadweyne waanan aqbalay asalaamu calaykum waraxmatullah waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay guddigii loo xilsaaray xalinta beelahani iyo heshiisiintooda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Eh, aniga magacaygu waa cabdi axmed jeelle alxamdulilah waxaa noola doortay ay dalkaana noo doorteen inaan keligaas cadaalad aan u noqonno inta islaam uu bii ku cabiyey aan si cadaalad aan wax ku siino aan si cadaalad aan u maamulno oo hadda alla ku idmaayo kanaa ixiga iyo kanaa ixiga ayaana jirin ilaahay dartiis aan u maamulno insha allahu saasaan diyaar u nahay ina dalka iyo dadka iyo maxaan ku islaamka aan wax shaqadaas u qabnaa diyaar u ahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waxaa layidhaha cusmaan cumar cabdi guddiga beerahaan ka mid ahay kanaalka rooble yeber waxaan ballan qaada wixii xaggayga ah in cadaalad aan u samayna insha allahu biidnillahi tacaala bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin anigu magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdicasiis nuur yaabeen waxaanan micnaha aan ka socdaa beesha reer maadle kanaalkaas ayaga ah waxaan ka- aan ka cadeynaa halkan inuu islaamkaas kanaalka biyo usoo doonto ay ii siman yihiin ciddii u baahanna aan islaamkaas ay noogu wada siman yihiin wabilaahi towfiiq
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تبلغ نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa
واصطفي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع يوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا